sabuuraddii boqol iyo toddobaad rabbiga ku mahadnaqa waayo isagu waa wanaagsan yahay oo naxariistiisuna weligeedba way sii waartaa kuwa rabbigu soo furtay sidaas ha yidhaahdeen waana kuwa uu isagu ka soo furtay gacantii cadowga oo uu ka soo ururiyey dalalka xagga bari iyo xagga galbeed xagga waqooyi iyo xaggan koonfureedba waxay dhex wareegi jireen cidlada iyo jiid lama degaan ah mana ay helin magaalo ay degaan way gaajoodeen wayna harraadeen oo naftoodiina way ku dhex taag darnaatay markaasay rabbiga u qayshadeen iyagoo dhibban oo isna wuu ka samata bixiyey dhibaatooyinkoodii oo weliba wuxuu iyagii ku hoggaamiyey jid toosan si ay u tagaan magaalo ay degaan dadku muu rabbiga ku ammaano wanaaggiisa iyo shuqulladiisa yaabka badan oo uu bini'aadmiga u sameeyo waayo isagu wuxuu dhergiyaa nafta aad wax u doonaysa oo nafta gaajaysanna wuxuu ka dhergiyaa wanaagga kuwii dhex fadhiyey gudcurkii iyo hooskii dhimashada oo ku xidhnaa dhibaatada iyo birta waxay ku caasiyoobeen ereyadii ilaah oo waxay fududaysteen taladii ilaaha ugu sarreeya sidaas daraaddeed ayuu qalbigoodii daal ku soo dejiyey wayna dhaceen mid iyaga caawiyana ma jirin markaasay rabbiga u qayshadeen iyagoo dhibban oo isna wuu ka badbaadiyey dhibaatooyinkoodii wuxuu ka soo dhex bixiyey gudcurkii iyo hooskii dhimashada silsiladihii ku xidhnaana wuu kala jejebiyey dadku muu rabbiga ku ammaano wanaaggiisa iyo shuqulladiisa yaabka badan oo uu bini'aadmiga u sameeyo waayo irdihii naxaasta ahaa wuu kala jejebiyey khataaradii birta ahaana wuu burburiyey nacasyadu waxay u dhibban yihiin xadgudubkooda aawadiis iyo xumaantooyinkooda aawadood naftoodu waxay nacdaa cunto kasta oo waxay ku soo dhowaadaan irdaha dhimashada markaasay rabbiga u qayshadaan iyagoo dhibban oo isna wuxuu ka soo badbaadiyaa dhibaatooyinkooda wuxuu soo diraa ereygiisa wuuna bogsiyaa iyaga oo wuxuu ka samata bixiyaa haligaadooda dadku muu rabbiga ku ammaano wanaaggiisa iyo shuqulladiisa yaabka badan oo uu bini'aadmiga u sameeyo iyagu allabariga mahadnaqidda ha bixiyeen oo shuqulladiisa gabay ha ku sheegeen kuwa badda dooniyaha ku mara oo shuqulkooda ku sameeya biyaha badan kuwaasu waxay arkaan rabbiga shuqulladiisa iyo yaababkiisa moolka ku jira waayo wuxuu amraa oo kiciyaa dabaysha duufaanka taas oo kor u qaadda hirarka badda waxay u kacaan xagga samada oo haddana waxay hoos ugu soo dhacaan moolalka naftoodiina waxay ku dhalaashay dhibaato daraaddeed hore iyo dib bay isaga daba noqdaan oo sida nin sakraan ah bay dhacdhacaan oo waxay sameeyaan ayay garan waayaan markaasay rabbiga u qayshadaan iyagoo dhibban oo isna wuxuu ka soo bixiyaa dhibaatooyinkooda wuxuu dejiyaa duufaanka si ay hirarkiisu u xasilaan way farxaan maxaa yeelay way xasiloon yihiin oo sidaasuu iyaga ku keenaa marsada ay doonayaan dadku muu rabbiga ku ammaano wanaaggiisa iyo shuqulladiisa yaabka badan oo uu bini'aadmiga u sameeyo iyagu ha ku sarraysiiyeen shirka dadka dhexdiisa oo ha ku ammaaneen fadhiga odayaasha isagu webiyo wuxuu u beddelaa cidlo oo ilo biyo ahna wuxuu u beddelaa dhul oomane ah oo dhul barwaaqaysanna wuxuu u beddelaa lamadegaan cusbo leh oo waana kuwa halkaas deggan xumaantooda aawadeed cidlada wuxuu u beddelaa balli biyo ah oo dhul engeganna wuxuu u beddelaa ilo biyo ah oo halkaasuu kuwa gaajaysan dejiyaa si ay u samaystaan magaalo ay degaan oo ay beeraha u abuurtaan oo ay beero canab ah u beertaan oo ay u helaan midho tiro badan oo weliba iyaga wuu barakeeyaa sidaas daraaddeed aad bay u tarmaan oo weliba uma uu oggolaado in xoolahoodu yaraadaan oo haddana way sii dhinmaan oo waxay la forarsadaan dulmi iyo dhib iyo murug amiiro wuxuu ku soo daayaa quursasho oo wuxuu ka dhigaa inay ku wareegaan cidlada aan jid lahayn oo weliba kan baahanna dhibaatada ayuu ka sara mariyaa oo wuxuu u yeelaa qolooyin ah sidii ari oo kale kuwa qumanuna way arki doonaan wayna ku farxi doonaan oo kolkaas xumaanta oo dhammu afkeeday xidri doontaa ku alle kii aqli lahu wuu dhowri doonaa waxyaalahan oo iyana way ka fiirsan doonaan rabbiga naxariistiisa